turkiga iyo dowladda jabuuti safarka waxaa ugu muhiimsanaa sidii puntland loogu samayn lahaa maalgashi sidoo kale sidaan ganacsi ula yeelan lahayn dowladaha dibadda ah puntland uma baahna gargaar iyo kaalmo la siiyo iyo deeq iyo waxaase puntland waxay rabtaa oy gaartay stage ah in la maalgashado in ganacsi iyo maxaa la dhahaa khayraadka iyadu ay leedahay suuq loogu helo dibadda in maxaa la yidhaahdaa waxa waddankeeda ka soo baxa iyo waxaan ka soo bixinoo ku ku daboolanba la soo saaro oo dibadda la geeyo khayraadkeedaana ku filan safarku marka wuxuu ahaa mid ah kaalaya puntland arka kaalaya puntland maalgashada kaalaya puntland la ganacsada waxaan la kulannay shirkado waaweyn oo caalami ah oo yurub iyo asiya iyo africaba isugu jira kuwo aan heshiis la soo galnay iyo kuwo yimid safarada waan ku noqonnay kuwo badan oo yimidna waa jiraan kuwo hadda toddoba maalmood gudahood ku imaanaya oo fara badanna waa jiraan wixii xog ah oo aanu haynay waa u gudbinay oo puntland ka haynay wixii kalena ayagaan ku martiqaadnay inay baaraan hadday noqon lahayd macaadinta hadday noqon lahayd khayraadka kale sida kalluunka xoolaha iyo khayraad fara badan runtii waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii puntland sanawaadka soo socda inay ka bedelaan doonto sidaan waxaa jirta inta hadda lagu mashquulsan yahay qaybo badan oo soomaaliya in maxaa la dhaha gargaar iyo waxnasiiya iyo wax saasa laakiin safarkii haddeeraa wuxuu ahaa safar ah maalgashi safar ah ganacsi iyo waxisdhaafsasho waxaanan isleenahay waa tan ugu muhiimsan oo dalkan horumar ku gaari karo stageka horumarkaan gaarnay stage gargaariyo kaalmo waa ka baxnay waxaan dadka kula dardaarmayaa maadaama ummad badan lagu soo jeedo maadaama dad badan imaanayo maadaama ay khayraadka aan leenahay la danaynhayo oo in inta aan danaynaynay dibadda in ka badan bay annagana danaynayeen marka maadaama aan khayraadkeena la danaynayo oo hadda badda kun iyo lixdan boqoloo mayl ah kalluunka ku jira noocyadiisa kala duwan iyo baahida adduunka loo qabo ma malayn karti waxyaalahan la kulmay waxaa ka mid ahaa kalluun laba dollar halkan ku jooga in labaatan dollar lagu rabo sidaa darteed khayraadka in ceegaaga dhagaxeena keliya dhagaxa keliya ayaa puntland ku filan shidaal markay ka tagto kalluun markay ka tagto xoola markay ka tagto dhagaxa puntland ay haysato keliya dhaqaalaheeda oo dhan ku filan hal gobol dhagaxa yaal markii aan xataa la warshadayna isagoo sidiisaa loo dhoofiyo sidaa daraaddeed iyadoo shirkado badan aad arki doontaan waxaan dadka kula dardaarmaynaa nabadda nabadda sababtu waxa weeyaan ma suurtogelayso halganka iyo juhdigaan samaynay haddaan nabad jirin waxaan kula dardaarmaynaa inay nabadda ka wada shaqeeyaan gobolka xuduudaha kuwa xiga waa kuwa ugu muhiimsan inay nabadda si gaara uga shaqeeyaan sababtu waxa weye waa albaabkii weynaa haddii aan halkaa la isugu tegin nabad dowladdu intay qoryo qaadato oo albaab walba istaagta lama sugi karo waxaa nabad lagu sugi karaa shacabkoodaoo sugta adduunyadaas aad aragteen maahan dabaabadaa in lagu ilaalinayo dadka dhibta wada shacabka ayaa ilaashada nabadda juhdiga la samaynayo iyo international maxaa la dhahaa kambaniyada imanaya haddaan nabadi jirin waxba ma qaban karo sidaa daraaddeed wiil damboo ama gabar damboo qaxaysa iyo refuuge iyo qaxootinimo ma dhacaysa innagaa laynoo imaanaya oo shaqa laynoo soo doonanaya sida ugu dhaqsaha badan laakiin waa inay nabad jirtaa barwaaqadeennana aan ilaashanaa ilahay idankii wax badan oo isbeddelana waa arki doontaan haddii ilahay golaad aad baa umahadsantii
saxaadul wasiir waxaa sharaxaad kooban inaga siisaa barnaamijka hadda gobolka mudug ka socda oo ah kala wareejinta xoolaha iyadoo laga duulaya arrinta ammaanka dowladda soo saartay idinka ka wasaarad ganacsi ahaan faa'iido qaabkee nooceya ugu jirta puntland sideese dadku u fahmi karaa inay faa'iido ku jirto iyo inay aysan faa'iida ku jirin maadaama hadallo badan la wado puntland shacabkeeda iyo dowladdeeda muhiimadda ugu horrayso ugu muhiimsan waa amni amnigu gorgortan ma geli karo haddaan amni jirin ganacsi ma jirayo nolol ma jirtayso jiritaan ma jirayo sidaa daraaddeed wasaaradda ganacsiga iyo ganacsadayaashu waxay u hoggaansamayaan sugidda amniga iyo danta amniga waayo hadday gasho in ganacsigii la dhex raaciyo ammaan daro oo qarax iyo maxaa la dhahaa shiddo iyo lagu waxaynayo amnigaa xilka iskale waa la sugayaa dadkii halkan ku dhintay oo musiibada ay gaartay wax kasta oo lagaga hortegi karo inay mid kala dhacaan ayagana ay ku kalsoonaan karaan dawladdu waa qaadanaysaa sidaa daraaddeed waa soo dhowaynaynaa annaga wax kastoo amniga maxaa la dhahaa lagu sugayo ganacsadayaashuna waa inay u hoggaansamaan sidaa daraaddeed amnigu waa priority gorgortana lagama gelayo waxaan rajaynaynaa iyadoo aan amniga la sugayaa la ganacsanaya haddii ilaahay ogolaado waxyaalaha yaryar oo markii shaqa bilowga tahay la tabanayo sida maaragtay xoole la dejinayo oo haddana la rarayo mekanismkii baa loo samaynayaa goobtii lagu kala wareejin lahaa baa loo samaynayaa baabuur aan la sugin iyo amni aan waxaan ammaan ahaynna ma socon doonaan haddii ilaahay ogolaado sidaa daraaddeed annaga waxaa priority one two three noo ah amni amni sidaa daraaddeed sidaasaan ku shaqayn doona haddi ilahay ogolaado saacad wasiir waxaa sheegtay in wafdiyo ay imaan doonaan deegaanada puntland oo caalamka ka imaan doonaan kuwo maalgelinta kalluumaysiga u socda kuwo waxyaalo kale u socda dhammaan kuwaas oo dhan inagoo og in baddeenna ay jarifiya ka jiraan badaheenna ee puntland ahaan see macquul ku tahay inay hawlahaas ay ka fuliyaan deegaanada puntland horta jiriif jira oo hadda la og yahay oo masbuuxa wax un tuugaa oo imaanayo cararaya ma ahane jariib loo aqoonsan yahay inay iska jiriifaan oo meesha yo jira ma jira de wax tuugaa oo cararayana haddiiba dad xalaalah oo ammaankoodii la sugayo oo ciidamadeenii la socdaan ay imaanayaan oo maxaa la dhaha ganacsi samaynayaan oo ay shirkadaheenna localka intay soo gataan laga gadanayo oo shirkadihii caalamiga ay ka gadanayaan haddii warshadihii la samaynayo oo annaga hadda barnaamijka ah in kalluunka la qaado waxaan ka waaba ka soo horjeednaa waxaan rabnaa kalluunka in inta lasoo qabto lagu process gareeyo puntland kadibna la dhoofiyo isagoo made in puntland haddii sidaa la waxeeyo oo baddeenna aan u soo jeedsano inagu shaqo ka qabsanno haddii cid xadaysaaba fursad uma helayso saas daraaddeed annaga taan wadna waxa weeyaan oo shirkadaha caalamiga ku infayd garaynay inay warshadihii ka sameeyaan xeebaha puntland kabacdina lagu process gareeyo shaqaalo badan shaqo ka helaan ganacsadayaal badan ay alaabtii u keenaan oo ganacsadayaashana yaryar ay keenaan kalluunkii kadibna ay warshadahaasi lagu process gareeyo oo la dhoofiyo oo badeecada puntland ka baxaysa ay noqoto badeeca puntland lagu process gareeyey oo puntland lagu habeeyey sidaa wey midkaan anag ku maqan su-aashayda ugu dambaysa ee sacad wasiir waxaa jiray ceelal ay puntland qodaysay oo dhinaca shidaalka ku aadanaa gobolka bari xaggee arrintooda ku dambaysay shirkadaha hadda aan u tegaynay waxaa ku jiray shirkado maxaa la dhahaa shidaal kuwa sahaminaya iyo kuwa qodaya dabcan waa wax farsamaa oo hadba stagekay marayaan laakiin waxaa la sheegay puntland shidaal iyo gaas iyo batrool iyo naaftaba ay ceegaago sidaa darteed de soo saariddu xilliyay kala qaadqaadataa oo kambaniyaa kuwa hadda research samaynayo imaanayana waa jiraan kuwa awal u sameeyo riboorkoodii lahayana waa jiraan haatanna qayb badan baa ku mashquulsan oo la socotaan inay xebaan marka waxaan rajaynaynaa waxyaalaha isbeddelka ku imaan doonu ka mid yahay midda kale khayraadka puntland hoostiisa ku jira waxaa ka badan oo nagu filanka korkiisa saaran hadduu noqon lahaa dhagax hadduu noqon lahaa batrool hadduu noqon lahaa xoolo hadduu noqon lahaa beero kuwa in hadduu kor saaran intaanan kuwa hoosha waaba ka badan laakiin kuwaas batroolkana shirkado badan oo aad u danaynayo xog kuwa haya iyo kuwa hadda xog booneeya waa jiraan insha allah aad baa umahadsan